haatanna waxaad ku soo dhowaataan sahre ciidle iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington
wacanow wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaali maraykanka timi oo ka cabanaya masas waaweyn oo kaga soo baxaya musqulaha iyo guryihii ay deganaayeen masas baanu arki jirnay niyahow dee banaanka maraya masas suuriyadii kasoo baxaya ayaamaha tagsi kuso kusoo batay waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekooyin aad u xiiso badan iyo weliba xubintii ma heesi kartaa muusig la-aan aan ku bilaabee dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalaa dad soomaaliyeed oo soo tahriibay oo badaha iyo saxaraha dhibaato kala kulmay amaba kuwa soo badbaaday oo shaqola'aan iyo sharci la-aan ka cabanaya weli ma maqashay dad soomaaliyeed oo intay howl badan iyo jid dheer u soo mareen inay maruun dalka maraykanka cagaha soo dhigtaan markii ay carro maraykan soo gaadheen ee riyadoodii u rumowdayna ku soo degay magaalo masasku musqulaha ka soo baxayaan iyaba waa yaab talow wiilashaasi masaska ma lala arkay mise waa kuwo iyaguun u muuqda jaamac ayaan la faytin oo ka mida soomaalida ku nool gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa ismaaciil xuseen farjar uga warramay masaskaasi iyo cabsida soo food saartay dhallinyaradaas waxaan ku suganahay magaaladan austin ee xarunta gobolka texas la yidhahdo ismaaciilow xaggiina diirimaad badan baa jiraan filaya ha wallahi diirimaad baa jiro niyo africa inaad joogtiin baad moodeysaa halkan oo dee dadku ma dhaxan badan ma aragno annagu waa nin iska jooga soolkii oo kale laakiin ayaamahan sheekadiiba baa u darnaydoo waa dhaxantii waxa nagaga daranba masas masas baanu arki jirnay niyahow dee banaanka maraya masas suuriyadii kasoo baxaya ayaamahan tagsi kuso kusoo batay war maxaa dhacay malanaya oo dee tiisiyada waad ka aragtay maan u malanaya sheekadan ayaamahan warbaahinta maraykanku ay aada u hadalhaysay war jaamaca maxaa dhacay maxaa tiri masas baa hadda tiiviyadii kasoo dhex baxay warniyo haa nin baa la yidhi nin marti geliyey soon waxba hayno markaasuu yidhi adoo harsan waayo ma laguu hargalay annagoo soomaalidii yaaban tahay oo sharciyadii iyo trump iyo wax laga laga sheekaynayo inan yar baa aroortii kacay toiletka ama suuliga galb buu isiri wuxuu ku arkay mas ka soo baxaya suuligii saxankii kasoo madax kale hooyadiisu la hadlay wuxuu ku yidhi hooyo mas baa halkan ku jira oo markaa dee xayo ya macnaha ma suuligii caadiga ahaa ee reerkunbaa suuligii caadiga ahaa ee halkan biyaha laga falaasho buuba madaxa bahal madaxu intee leegi bandhawaaweyn baaba kasoo baxayba bismillaahi araxmaan haye haye dee ninka waxaas ay ku dhacda ismaaciil ka hor naxdintu wuu qaadi karaa iyo shoogii hooyadiisuu la hadlo islaantii baa markaa waxay wacday qole la yidhahdo snake removal oo kuwan masaska guryaha ka saara kuwii baa marka saara marka islaam baa waxay leedahay labaatan sano baan waxaan ka shaqaynaya oo maskan guryaha ka saarayo waxay ku sheegeen ismaaciilo soddon iyo shan sentimitir inuu yahay baalkaas laga soo saaray suuliga mar okay ma dad baa haddana kasii shaqaysta masaskaba waxaan inay masaska ma garanaysaa guryaha usoo shaqa taga inay aroorba guriga mas lagu soo sheego kasoo raadiyaan oo kasoo saaraan kambanigu inta uu dhisnaa iska daa inta ay shaqo tegaysay oo ay mas inay guri kasoo saarto shaqadeeda baa labaatan sano a naagta khabiir bay ku tahay markay hadlayso wa waan bayaabay wa waxaan tii nin baa kooli u shaqa tegay naagle mas qof bale mas baan u shaqa tegaya oo madaxa soo qabanaya waa sheeko igu cusub inta maraykanka imi oo kaali iyada miyaanu cunayn way u tababaran yihiin baan u malaynaya qalab bay sitaan oo ay kusoo xitaa ismaaciila waxay isu okeysiinayaan maska markay godka kasoo saarayaan ama waxay ismarinayaan wax maskan u eg midabkiisa ama marya u eg bay xidhanayaanoo maskii ma mas kaluu moodaya maqan kulley waxbay ismarmarinayaan oo wadyaabay iyaga laftooda mas u eg markaay aragtid waxay ismarinayaan markay operation-ka samaynayaan howlgalka bal kan waynu garanay suuliga kasoo dhex baxay guriga dhexdiisa miyaa masas kale laga helay markaa guryaha waxayba kuleeyihiin ba qiimeyn ay sameeyeen qolo la yidhahdo human society kun iyo hal boqol iyo toban guri oo taxis ka mida ayaa laga yaabaa in mase ay ku nool yihiin ka hor ya ma intaasoo kun iyo hal boqol kun iyo hal boqol oo mas ayaa guri kasta oo osti taxis ku yaalla ku nool baa lagu leeyahy macnaha marka maybe kayga kayga xitaa inay ku nool yihiin intaa in ka badan
oo guri kasta oo magaaladaad ka mida masas baa ku nool bay yidhahdeen masas baa ku nool bukude marka ismaaciil oo broblemka jira waxa weeye guryihii suuligii bay gudaha kuley hadda tusaale ahaan gurigaan deganayo kale suuligii baa gudaha kule haye marka maxaad markaad fadhiisanaysid garabta waad iswaardiyeynaysaa oo suuligaa isticmaal lakin markaad hurudi waxaad odhanaysaa war armuba intuu iska soo baxo madaxa la soo baxo dee furaashka ay kugu yimi marka baqdin baaba jirta ma baqday adigu guryihii suuliyada kulaha jaamac adigu ma baqday markaad warka maqashay
dee niman baan guri la sheergaranaya waxaa ku yidhi halaynoo qori tuuro bal ninka d- qolka suuliga gudaha kula seexanaya anuu marna seexan maayo a
ay oo waad ka noqotay een, heshiiskii hore ahaa heshiiska hore waa ka noqday ha waa laysa soo weeraraan ku yidhi xaaladda ma sahlan maanta marka waxaa tiri qofkii gu- een, oo malaha qaar baa dibadda us- u u u een, yiri saxa- saxarada dibadda kusoo gudan gaadhay oo dibadda u nin bixi saaxiibka iyo ismaaciilow oo hadda eh, qol- dadkan cusub ee hadda la keenay oo soomaaliya wuxuu igu leeyahay he markaan sheekadii uga sheekeeyey ayuu war jaamaco buu igu leeyahay de meeshii dhirna male in adeerow sidii ceergaabo iyo meel halkaa oo banaan loo buuran wax ma jiraan kowdhe haye masaskiina way soo baxeen xaalad say noqonaysa kule xagee loo xaajo tegaya marka waxaan ka baqayaa soomaali badan inay banaanka iska aad laga qabto ya wa- waa maskii aad sool geriyo iyo kaga timi dhulkii buu een, ma- kaymihii baa maraykanna kaaga daba yimid dad badan baa iminka arrimahaas u geysan kara ismaaciilo kaasu dee dhulkuuba mari jiray oo dee ab- abris abris baa mid la yidhahdaa bay soomaalidu tidhahdaa oo mid jalbis baa la yidhahdaa waa kan habe- dee guureeyo habeenkii oo intixaaman laakiin bal mid suuligii ka soo baxayaa isticmaalaysa haye taas waxna arrin maaha oo tan waa guri- baa laga tallaabsada ya oo guryihii meeshuu doono imanaya oo weliba ay qoladan huyuma society ay kuleeyihiin intaa guri kasta mas baa ku nool bay kuleeyihiin waaba waaba shardi inuu mas ku noliya kuleeyihin guri kasta oo austin ka mid wallahi taasaaba ugu sii daran bal jaamaco is ilaali bal hareeraha aad isu ilaali bal eh, qolkaana ma garanaysaa aad isaga ilaali sababtaa ma- habeenkii waxba iska soo bixi karaa waxbaa iska soo bixi kara ha isticmaalka suuliga hadda xaaladdu way ka adag tahay badde inuu soo baxa laga yaaba ismaaciil imise jeer baad hubisaa markaad suuliga gelaysid wallaahi intaana fadhiisan kahor boqol jeer baan falaashaa ismaaciilow xaaladdu waa adag tahay aad isra inay wax soo raacaan bal in wax soo raacaan ah madax madow aad buu u mahadsan yahay ayaan la faytin oo ismaaciil farjar uga warramay dhacdadaasi weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenna caweyska washington waa hagaag haatana sheekada soo socota oo aan filayo inaad aad u qosli doontaan waxay ka dhacday magaalada muqdisho ninka yimid deegaanada hoos yimaada gobolka sool ayaa saluugay mushahar aan sidaasi u buurayn oo uu ka qaadan jiray meel uu ka shaqaynayay ninkii wuxuu ku fikiray inuu ganacsi gaara samaysto oo uu meherad yar iska furto hase ahaatee ninkaasi wax faraqabsiina ma haysto wuxuu taakulayn weydiistay eheladiisa intii qurbaha ku noolayd oo uu ku tuhmayey inay wax yar isugu soo daraan oo uu halkaasi ka samaysto meherad yar oo aan sidaasi u buurnayn sida makhaayad amaba dukaan balse xaalku sidii uu filayey muu noqon ninkiina cirkaa loo fiiriyey qofnaba uma soo dirin wixii uu ku tuhmayey balse ninkaasi xirfad kale ayuu la yimid oo uu dadkii xoolo kaga soo qaaday sheekadaasi yaanan idinka dilino waa kan khadar cabdi cabdilaahi oo sheekada inoo haya khadarow mar kale soo dhowow bal ninkaasi odayga ah iyo xirfaddii uu la yimid nooga sheekeen saaray waad mahadsan tahay marka hore dhegaystayaasha iyo shaqaalaha v oda waa salaamaya saaray sheekadani een, waxay ku dhacday nin reer laafcaanood ah Een, marka een, wuxuu ahaa nin dii marka hore meel u shaqaynayay oo agu calashaan maxay ahayd ay ka qaadanayay mushahar oo maxay ahayd ma garanaysa haye dabadeetana adigu mushaharkii shaqadii wixii buu damacay inuu isaga tago oo isku nolol iyo dee wax u gaara iyo ganacsi cankaas saamuro noocaas isagu samaysto waan gartaa dabeedna qolyihii dabadda ku maqnaa ee eheladiisi iyo qaraabadii iyo adigu intii aadib maxay la hadli karayay o dhan buu la hadlay waan gartaa wuxuu markaa leeyahay caashani soo caawiya waxaan doonayaa intuu uga sheekeeyey barnaamijkiisii inaan maxay ahaydeen ganacsi iyo amuurayo wax samaysta wixii ay soo tari karaysaan soo tara waxbaa igala xishoonina buu yidhi haahey waan gartaa qolyihii buu la wada hadlay dabeetna ninkii waxaa noqotay arrin aanu markaa filaynin baa kusoo baxday waa loo gembiye waa loo gembiyey waan garta waa mid isdhaafiyo oo ku yidhahda bal hebel horta la soo hadal anigu amuurtayga waa sidan iyo sidane mid yidhaahda maxaan idhaahdaa ayaan kugu soo warceliyay amaan kugula soo hadlaya isagoo dabeetana dib dama ugu soo noqon waaya telefinkana ka qaban waaya canjalad loo dhiibo oo codkii ka qabato lacagtii reedo macaa ku hadlayay ba maxayda ka cunta wax wada caynkaas buu ninka la kulmay haye ninkii waa laga carray adugu iyo dadkii o dham qolyihii wax ka filayay oo dham war xataa waxba kuma hayna caadi lama odhan waan gartaa dabeedetana waa kaa ninkii intuu ka tegay laascaanood aaday maxaan idhahdaa muqdisho haya oo safar ku tegay mhm muqdisho markaa xildhibaanadii iyo siyaasadii iyo ololihii wax socdaan buu la kulmay oo shidan oo markaa barlamaankii lasoo xulayo lasoo xulayo xaaladdu kacsan tahay waan garta dabadeetana ma waa meel ilaahay dadka ka- ninka ka arsaaqayaaye halkiibaa fikir ninkii uga soo baxay fikir baaba ku dhashayba fikir baa ku soo dhacay ninkii dabeetana waa ka wax ka dhex arkay ololyahii iyo dadkii iyo kuraasidii la kala eryan iyo wixii baa isaga wax uga dhex baxeen waan garta dabeedna qolyihii marka hore la hadlay mhm ayuu la hadlay mar labaad waan garta wuxuu yidhi war nima yahow arrintii hore warkii hore war soo dhaafiya arrin baan idin haya waan bedelay janalkii hore jalalkii hore waan bedelay ganacsi amuurtadii gaar ha ka tago tii gu- tu guud baan ayaan wadaa iga dhegaysta haye soo daa baa la yidhi dantii reerkaan wadaa waxa weeyaan meeshii baan joogaa muqdisho ahayd waxa weeyaan waxa ka socda barnaamij caynkaasaa ka socda ee kurastii baa la qaybsanayaa xildhibaanadii baa la xulayaa dadkii amuurahoodu waa isku wada de- deberiteen oo waa isku wada beegbeegteen dadkii inagun baa maanta ugu liidana anigu waa inta dhan waan ordayay ololaan ku jiray sharar badan baan oo hoosa baan caasado baan la galay ee, waxa weeyaan xarka badan baan xirxiray ee, anana booskii reerka u gelayo xildhibaankii u matelaya ee ee, waxa weeyaan waxaan u baahanahay dee shidaalkii iyo wixii aan ku socon lahaa iyo qarash dee la xildhibaan baan noqonayaa reerkaan matelaya aada iyo aad waan gartaa markii sida hadalka qoladii uga sheegay ba telefonkii dhigay buu yidhi waad ka warsugayay war igu soo celiya mhm ayaa dabeetana waxa weye qolyihii isku maqnaadeen saxaafadii qoladii intuu yeeray shir jiraayna waa qabtay oo dabeetana uu leeyahay calaashaan ku bayaaminayo ninkaan suniyay xildhibaan u taagan ee golaha maxaa baarlamaanka u taagan oo haddii bidanka federaalka soomaaliya waan garta oo dabeetana youtube-ka iyo meelahaasaa la geliyo sawirama laga qaadiyo adigu arrintii baahdi tolkii arkay warkiisa warkiisa markii la arkay ee la arkay inaan arrintu telefonkii intuu ka sheegayay ba ay ka ballaaran tahay oo dee wax waadaxa yihiin dabna qoladii dibadda joogtay maraykan iyo yurub iyo australia ka teleefon haysu wadaraana ha la wada hadlo ololo aanu isagu ogeynba waata hawada laga galay waan garta waa la isu waa la isu yaacyaacay waxa weeyaan mid hagbad iyo ayuuta wixii ay haysay soo dirta mid amaah taga mid mushaharkiisii yara haddii biidankeeda ilaahay leeya wax kasoo eh, farsameeya midkii caydh qaadanaya sucaydhiisa wixii seesa kasoo gooya qoloba meel waan garta ninkii dabeetana markii waxa weeya waxa la yidhi waan kuu maqannahay isagii marka hore wax wacayay ee waxa weeye haddii biidankeeda ilaahay leeyahay teleefonka laga qaban laha lagu eegi lahaa imka lasoo wacayaayo waa bal warran wax ka kuu marayaano maxaad qabatay oo hay oo hebel ma la hadashay oo ma garanaysa waan garta saharaay dabeetana een, markuu waxa weeyaan halka arrin maraya wuxuu ninkii sameeyey een, waxaa ninkii qof- qofkii ugu horreeyey baa usoo diray waxoogaa yar intuu dabeetana qaatay wuxuu ku noqday halkii uu ka yimi uu ku noqday deegaankii waan garta dabeetana dee marka hore waxa weeyaan sii eh, farsameeyo teleefon iska sii horreysiiyey ee waxa weeyaan xildhibaankii baa soo socda baa la yidhi oo islaamo iyo durma iyo durbaan iyo caruur oo halkiiba waa geesigii oon godob lahay waa gees ma garanaysa hadda waa ninkii lahaa waxaan doonaya waxaan dukaan yar ku furto oo laba kun iyo waxaan kaasa aada iyo aad
dabadeetana ninkii waxaan ku yidhi muqdishona waa kaa wuxuu ka eh, iska soo sharaxay yahay xildhibaan oo saxaafadda gashaday deegaankiina waa laga aqoonsaday oo waa nin xildhibaana waan garta waxbeen hadal kugu daaline qol kastaaba wixii heli karaysay baa lasoo farsameeyey maca amaah baa lagu soo daray dahab baa la iibiyey waxbaa lagu soo xorxooriyey waa ko dadaal badanaa dadka haye dadaal badan baa la galay ile dad baa la iska dhicinaya waa la ismuujinaya haye
dabadeetana dartiibaa ninkii waxaa soo gaaray xoola fara badan baa soo gaaray haye ninkii dhowrka kun marka hore laba kun wax doonayay laba bilood kadib waxaa usoo dhacay soddon iyo siddeed kun oo doolar doolar oo doolar waaba afartan kun oo laba laba kununi ka dhiman tahay wakaa waayaha ninkii dabadeetana waxa weeyaan maxaan idhahdaa xaalkii cirkaasuu maray waa isbedelay haye lacagtiibuu dabeetana soo qato meel buu dhigtay lacagtii soo gaadhay lacagtii soo gaadhay waa kow ile barnaamijkan iyo xildhibaanimadan iyo waxoodhan isaga waxa u geystay marka hore dantii uu lahaayee ma- ka dha- ka dhamay dhab kamay ahayne waan gartaa dabeedna waa kaa maxay ahayday eh, oo eh, eh, baha tukaan oo camiran oo kaale caqiiba leh ayaaba furtay ayuu ninka furtay oo lacagtii uu geliyey wixii usoo harayna duca iyo haddii beedankeeda ilaahay leeyahy reerkiisi amuurihiisi ku ku ku- ku farsamaysa halkuu ka furayaa muqdisho ma halku islaa xildhibaan ka noqo halka lafti xildhibaannimu sheegayba ganacsigun ba muqdisho dib ugu laabtay lacagtii uu qaatay xarun weyn oo meel ganacsi oo waxa kala soconaya inay tahay buu arkay dabeetana bartii uu ka furtay maxay ganacsigiisii waa ko mehero weyn oo ballaadhan buu samaystay dee wuxuu yidhi allaha ka sawaabiyo wuxuu lacagtan soo dirayna saamaxnakum de ha calaf baynaa ku ahayn saamaxnakum lacagtii gaaraysay afartan kun Haye.
home decoration buu geliyey dee waxa ku- meheradiis waaba la waaba gabaabsi alaabti oo waa lama taqaana waa buuq waa- safaa loogu jiraa waxaan u malaynayaa qoladii qolooyinka lacagta soo diray xayeysiiska dukaankiisa tiifiyada ka daawadaan aad buu mahadsan yahay khadar cabdi cabdilaahi haatana dhegaystayaal waa xubintii ma heesi kartaa muusig la-aan caawa dhanka heesaha banaadiriga ayaynu u leexanaynaaye waxaa marti noo ah gabadh magaceeda kusoo koobtay khadra kusoo dhowo walaal barnaamijka cawiiska washington waa mahadsantaa baaya heesteed jeclaan lahayd caawa inaad noo qaado abaaye heystan waxaa qaadee oo leh luul jeylaani waxaana kor ka jili jiray hoosta luul jeylaani ay ka qaadi jirtay korna waxaa ka jili jira maarisa carbone xiliyadii nabadan ka hadlaya waay maxaa la dhahaa heystan waxaa la yidhahdaa guurkiis maan garbasaaraha ma garata guurkiisa miyaan garbasaaraha nacam soo daa walaashay heestaasi aynu wada dhegaysano gafkaan kudeanu gaye i gargar saare malawaan haye gafkaan kudeanu gaye i gargar saare malawaan haye galad ima galaye galimaaye godob dhaxalay geestay ganuunac waanooge aniga waanooge waa igubeen waa igamaariyey goor dhaxaan gegsahaye waa igubeen waa igamaariyey goor dhaxaan gegsahaye gabagabeeska la soo gaaraye gogolyaanoo dhiga oo ii gargoynihaye aniga godomayo garabkayga gooyo maanta goojihaye gulgul wala beleguul waaniyo waayaye la gulgul wala belegol waaniya waayaye gacalkaan ku garwaaqsan waaye inaan iska gooyo aa ii gudboone gacalkaan ku garwaaqsan waaye inaan iska gooyo aa ii gudboone gadin waaye jaceelkeen waaye jaceelkeen anigoonan geeriyooniney gux kama dhaafaye kama dhaafaye guurkiis maan garbasaaraha anka guuraanu garaar xirtay
gefka gudi onuge iga garsoora malawaaye gefka gudi onuge iga garsoora malawaaye gandi waaye jecelke waaye jecelke adigoon geeriyoobine guux kama dhaafaye kama dhaafaye waa igutee waa igamaarise goordha xangagsahaye waa igubtee waa igamaarise goordha xangagsahaye gabagabeeska la soo gaaraye
dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanada luul jaylaani iyo dookhi khadraac inta aynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo maanta gooji haaye guur wala bila guur waagiyo waaye guur guur anigana guur